Nabadoon Aweys Nuunow Ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa dhalinyarada ka codsaday inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada si loo helo horumar iyo wada shaqayn bulsho. Waxa uu sheegay in isboortigu uu door muhiim ah ka qaato isdhexgalka bulshada iyo isjecayl dadnimo.
Waxaan aga qayb qaadan karnaa in bulshada lagu wacyigeliyo dhaqanka shareecada islaamka in markaas bulshada wacyigelin diineed loo furo kadibna hadduu ilaahay raalli ka noqdo la badiyo goobaha isdhexgalka bulshada sidii isboortigo kale tuulooyinka ee afarta jaha ka jiro magaalada jowhar in dadkooda la keeno ayagoon markaas isdhexgalka bulshada loogu dan leeyahay haddii heerkaas la gaaro oo isbartiibada laskugu keena bulshada cayaarta waxay koow ka tahay waxyaabaha isku xiro bulshada oo aad iyo aad ay iskaga helaan dhalinyarada qabiil kuma xalina waxaan ku xalina waa walaalka waa ina adeerka waa garabkaaga midgeeyo ayaan ku xalinayo qabiil heli wel waaye waa suulinay haddaan odayaashii gobolka shabeellaha dhexe nahay waayo waxa waaye meelay dowlado ka dhisan tahay qabiil waxba kama gooyo qabiil meeshuu ka jirana waa meel ba'diyo hoogtay marka sidaas darteed anaga odayaashayna waxaan horseed ka nahay in bulshada isdhexgalkeeda la xoojiyo isdhexgalkeeda aad iyo aad iyadoo kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay dhalinyarada loogu wacdigelinayo wacyigelin badan la samaynayo waxaan marka nabadoonadayna go-aan nagaana naga go-an inaan bulshada kitaabka ilaahay ugu horseedno qofkii labadii isgaartana waryaa waa walaalka waryaa waa walaasha inaan dhaqno ayaan anaga naga go-an hadduu ilaahay kuu roon yahay marka waa lagu qasban yahay in dhallinyarada laga helo dhallinyaro oo odayaasha la shaqayso oo heegan ah oo markaas haddii ay colaado soo socdaan ama ay dhacayaan loo adeegsado in bulshada laga dhex helo dhallinyaradaas degan oy nabadoonada la shaqayso lagama maarmaan waaye waana shay xaqa oo muqadas ah in la helo hadduu ilaahay kuu roon yahay jiilka soo koraayo qaabka wax lagu dhaqaayey dhowr iyo soddon sano ayuu waddankan burbursanayay marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhallinyarada iyo haweenka iyo culamaa awdiinka nabadoonada hadday gacmaha isqabsadaan bulsho toosan oo muwaafaqo ah oo walaalo ah oo hadduu ilaahay kuraa walaalkay iyo cun iyo cab isdhehayso in meesha ay kasoo ifbixi karto